wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeenna oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeenna waxaan kusoo qaadanaa muwaadiic aan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeenna soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si inaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan afar sano jaamacad ee kasoo baxday haddii la waayo barnaamijkii ay soo dhammayso hadday suuqa ka weyso inaysan qalbi jabin oo hal abuur kale ay yeelato oo waxyaabo kaleeto lagu dhiirigeli sidee ayay dumarka kor ugu qaadi karaan fikradaha hal abuurka ku dhisan iyo sooyaalkii nololeed maama xaawa jibriil maxamed ciise oo ahayd maamo buraanburto iyo halgamaa ururka israa'el anigoo hanaa maxamed ayaa idiin tabin doona farsamadu waa yaasir soo dhowaada dhegaystayaal isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta sidee ayay dumarka kor ugu qaadi karaan fikradaha hal abuurka ku dhisan balse markan sooyaalka maamo xaawa jibriil maxamed ciise oo ahayd maamo buraanburto iyo halgamaa ururka s y l taariikhdan waxa aad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna ee uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caaisho nuur aadan ayaa inoo eegeysa qiyaastii kun sagaal boqol iyo labaatankii ayay ku dhalatay tuulada wasiil ee gobolka mudug aabbaheed waxa uu ahaa sheekh caalim ah iyo gabyaa iyad oo aad u yar ayay noqotay qof tirisa maansada qaybaheeda kala gedisan oo buraanburka u badan waxa ay u dhaxday axmed caalin waana hooyo saddex dhal ah ururkii s wa l iyo halgankeedii sanadkii kun sagaal boqol shan iyo afartankii ayay timid muqdisho kuna biirtay halgankii xurnimadoonka israel una hibeysay toddobada maanso oo afar ka mid ah calanka ku ammaantay sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo kontonkii ayay qaramadu midoobay u asteysay sanadka haween kaasi oo hablaha soomaaliyeed u ogolaanaya ka qaybgalka howlaha siyaasadeed cabasho ay gudbiyeen haween badan oo ka tirsanaa leegada waxaana suurtagashay in ergadii laga mid dhigo laba haween oo kale ah xaawo jibriil iyo ardo dirir golihii dhexe ee leegada ayaa laga mid dhigay raaxo ayaanle oo ahayd berigaas madaxa gabdhaha ee leegada intii ay jireen dowladihii rayidka iyo militariga waxa ay ahayd qof dhaqdhaqaaq badan oo hadba naqdisa wixii ay u aragto xumo dhan bulshadeed iyo maamulba ee kasoo muuqanayay dadkii ay ku dhex nooleed waxayse ka digtay qabyaalada wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol kow iyo sagaashankiina waxay dumarka soomaaliyeed maanso ugu dhawaaqday inay dalka ay raggu burbursheen dib u hantaan magacyada maansooyinkeeda buugga saa waxay tidhi oo ay ka qortay gabadheeda maansooyinka ay kusoo bandhigtay waxaa ka mid ah waa ii ganuunacayaa dhabbadii anoo qaba awr qabiran maahi cayaarta mingiska odayaasha talyaaniga raacsan waa noo xarago soomaaliyay isdaa calanka soomaaliyeedow riyay ila tahay dushaad fuushaa wataa quruxdii duco saaxiibad odayaasha inaha qiray gabdhihii isku duubnaa cismaanow gaajo see ku hari dhib badan baa ina sugaya haweenku waa garab rabbiyow ha ii caroon isbitaal madiina daldalool ciidan jeclahay gabow munah baroordiiq xuseen maxamuud dagaalka sokeeye caabudwaaq silaca soomaali qaabiil iyo haabiil qaxootiga kanada nolol qurbo daltabyo aafada gudniinka hablaha iyo kuwo kale qaar ka mid ah maasooyinka xaawo jibriil maansada koowaad wataa quruxdii waa buraanbura ay kun sagaal boqol iyo lixdankii markii calanka soomaaliyeed la dowladeeyay u tirisay weli ma aysan quusan nimankiina qabsan jiray qamuunyiyo ciil rag baan maanta qado dhadhamin ee wataa quruxdiiye soomaaliye qabsada kurtiina qalab qaata oo dowladnimo qasdiya oo yaan qoryaha loo qaadanin bandiiro qaalin tahay ee wataa quruxdiiye soomaaliye qabsada markaan isqalayno cadowgeennu waa qoslaa ee qoloqolowgaasu qalbigiina yaynan gelin ee wataa quruxdiiye soomaaliye qabsada maansada labaad calanka soomaaliyeedow carshiga ka nuur cirkaad u eg tahaye rabbiyoo lagaa cabsado annagu kugu ceeshnay ilmahaagu kugu cayile cirkaad u eg tahaye rabbiyoo lagaa cabsado geerideeda saddex iyo tobankii sebteembar laba kun iyo kow iyo tobankii ayay ku geeriyootay magaalada toronto ee dalka kanada
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna kobaca ku yimid waxbarashada haweenka ayaa ah mid aan la sinayn sida ay suuqyada uga dhex muuqdaan fursadaha ganacsi taasi hablaha waxa ay ku hogaaminaysaa inay aqoontooda ku hayaan guryaha iyagoo uu arka in aysan jirin cid ku gacan siinaysa in aad weysaa wixii aad ku haminaysa helideeda kama dhigna in halkaa uu ku jabay hankii aad ka lahayd oo ahaa in aad shaqayso si aad u anfacdo naftaada ehelka iyo qaranka taa beddelkeeda waxaa habboon in aad mar iyo marar raadiso fikrad ugub ah oo laga macaashi karo iyo in aad ahaato mid mar walbaahi aqoon kasbasho u taagan barashada xirfadda gacanta waa mid aad kaga maarmi karto gurijoogidda iyo shaqola'aanta maanta laga sheegto noocyada farsamooyinka gacanta ee aan looga maarmin nolosha qaar ka mid ahii dumarkeenna ayaa isha la helay hirgelin kadibna faa'iido ka sameeyey kuwa ka roon kuwa nolosha ka rajo dhigay iyagooo haysta shahaadooyinka ka marag kacaya heerka jaamacadeed haweenka fikradaha hirgale buddigay waxay isugu jiraan kuwo waxbartay iyo kuwo kale balse leh xirfad dabiici ah waxay isku kaashadaan ku shaqaynta farsamada gacanta oo ah mid ay ku kala horumaraan wadamada caalamka balse dhankeenna waa mid aan hoos u dhigno qiimigeeda haween badan ayaa hadda wax soo saarkooda iyo farsamadooduba ay u tahay shaqo abuur maamo cudbi cumar abuukar oo ah maamulaha xarunta mudan ayaan toddobaadkan kala sheekaysanay aragti cusub oo ay dalka la yimaadeen si ay u soo saaraan agabyo kala duwan oo ay hablo badani gacmahooda ku sameeyaan sida ay shaqo abuur ugu noqotay dumarka soomaaliyeed soo dhoweyn kadib ayaan ugu horeyn weydiiyey bal xilliga ay ku dhalatay fikraddan dhowaan galka ku ah dalka bismillaahi raxmaan raxiim aadaa u mahadsantaha habaryar waraysiga aada ila yeelatay idaacadda himilo aada iyo aad baan ugu farxay markaad ii timaadeen haddii aan kaaga waramo fikraddan waxay ugu soo dhalatay sanad iyo bil ka hor saddex iyo toban bilood ka hor ayay ugu dhalatay fikraddan last year april ayay fikradii ugu dhalatay hirgelinteeda muddo intee la-ag ayay idinku qaadatay walaa horta sagaal biloodoo joogto ah ayay nagu qaadatay tababarkii hal bil ayaanala tababaray laakiin baraatikadiyaa waxay nagu qaadatay sideed bilood kale marka arrimaha aan ku dhex jirno iyo waxyaabaha aan soo saarayno wax bil iyo laba bil iyo hal beri iyo lagu baran karo maaha maxay ka kooban yihiin shaqaalaha ka howlgala xaruntan shaqaalaha xaruntan ka howlgala waxay ka kooban yihiin saddex iyo toban gabdhood shan gabdhood ayaa waxay yihiin gabdhaha wax soo saarka boorsooyinka iyo xarqaamada iyo waxa lamid ah waxaan kaloo soo saarnaa oo gabdhaha xarqaamada weliba aad ay ugu dadaalaan dignatiga sanitary pad la dhaho oo dignity oo olweyska u taqaanin oo la dhaqi karo oo gabadha tabarta yar iyo gabadha tabarta badanba ay wada gadan karaan maxay isugu jiraan waxyaabaha aada soo saartaan
waxaan soo saarnaa anaga nooc walba oo saabuuna waxaan soo saarnaa saabuun aan ugu magac darnay saabuun dareerto laakiin wadanka shaambo looga yaqaano shaambo shaambada madaxa lagu dhaqdaa la dhahaa sob waxaa la dhahaa multipurpose sob multipurpose waxawaaye siyaabo badanaa loo isticmaalaa so liquid sob oo multipurpose ah ayaan soo saarnaa waa saabuun dareerto siyaabo badan loo isticmaalo waxaa ka mid ah isticmaalka dharka waxaad ku dhaqanaysaa dharka waxaad ku dhaqanay alaabta waxaad ku dhaqanay dhulka musqulaha meel walbo hal saabuun keliya ayaa ku kaafinaysa inaad saabuuno noocyo badan soo qaadid uma baahan mideeda kale waxaan aragnayba gacmaha saabuuntan markii lagu dhaqo iyo oomada dad badanaa arkay oomo gacmaha kaga go-ayaan ama dharka laftigiisa uu daciifayo nuurkiisa uu damaayo saabuun dareertadan waxa waaye waa garantii gacmana wax kaama yeelayso dharkana hadda ina lasoo gada camal ay kuu noqonayaan taas waa soo saarnaa mideeda kale waxaan soo saarnaa saabuun marista laftigeeda oo qabays iyo dharba aada u isticmaali karto organic ah oon kiimikada ku badnayn waxaan kaloo soo saarnaa disinfectant wax la dhaho fayadhowr isagana waxaa lagu tirtiraa miisaska ilmaha guri meesha wax ku cunayaan jikada oo waxaa loogu talagalay jermis dilo waaye isagana oo si caadi ah loo isticmaalo jikada iyo miisaska iyo ilmaha gacmahooda iyo xataa dhulka lagu bilbili karo taxsiga iyo waxaasiyta jeermiska uu wata dilaayo waxaan soo saarnaa kaliya biliijkan waa soo saarnaa oo dharka lagu cadeeyo marka dhar cadees kaliya ma ahan biliijka waxaa kaloo loo isticmaali karaa musqulaha iyo mutuneelada ayaa iyadana lagu nadiifin karaa dharka ka sokoo waxaa kaloo jira handsob wax la dhaho aan sameynaa hand soapka waxa waaye jeermis dilo iyagana waxa waaye oo saabuun ah oo gacmaha lagu dhaqdo ilmihii yaraa iskoolka hadduu ka yimaado gacmaha in loo dhaqo dugsiga hadduu ka imaado in la dhaqo maxaan ku dhahaa jeermis dilahaaseeto ilmaha intaysan wax cunin intaysan raashin gacantooda kusoo qabanin in lagu dhaqo baa loogu talagalay hadda waxaan sameynaa bahal kaleeto ditolna ma dhihi karo soomaalida ditol u taqaana ditol waa combany marka anagana waxaan dhahnaa sanitizer oo isagana jeermis dilad oo dhalooyin yaryar oo jeebka aad ku qaadan karto oo iyadana jeermis dila ahaan sameynaa marka waxyaabo badan aan isku taxaluujinay halkaas sano hal sana nagu qaadatay inaan isku dubaridno waxaan oo dhan laakiin waa ku faraxsannahay inaan gabdhahana aada bay ugu faraxsan yihiin gabdhaha laba guruubay ka kooban yihiin gabdho waxaa jira oo maxaan ku dhahaa hooyooyin iyagana keligood korsada caruurta oo aan caruurta aabbahood la joogin ama ha geeriyoodo ama ha fogaado ama ha ordo ama meelu jira la garan waa wuxuu ahaadaba iyo gabdho yaryaroo jaamacada kasoo baxa iyagana shaqa la-aan ay ku dhacday gabdhaha annaga waa kala soocnay sagaalka bilood dadka ay ka go-an tahay iyagoon shilin waxba la siinin inay wax bartaan ayaan si fiican usoo dhaweynay markayna weydiiyeen hadda waxbaadna barteenoo intaana waxbarashaan ku jirnay maxaan sameynaa marka fikradaan isku darsanay labadii dhinac gabdhihii waa la weydiiyey yaa raba inuu kambani abuuro oo aan ummadda u dhexgalno aan weydiino shareholders iyo dad aan idiin weydiino marka alxamdulilah saasay ku bilaabatay mudan multi factory company waana sii socotaa hadda kole dib looma noqonayo marka haddii aan aan kusii dheeraado oo aan waxsaasaarkeena aan dib ugu noqdo waxyaabaha aan iloobi waxaa ka mid ah in aan dharka aliindiga soo saarno aliindigii waa waxaan haynaa dad nooga shaqeeya oo aliindiga soo saara gabdhaha way jecel yihiin inay bartaan aliindiga laakiin weli hadda oday weyn oo aabbo ah ayaa noo sameeya oo aliindiga noo sameeya mideeda kale boorsooyinka ay gabdhaha tolaan boorso yar keliya ma aha boorsada laabtoobyada la gashto dharka aliindigaa laga sameeyaa boorsooyin waxaa jira marka hore boorso yar ah oo haddana noqonaysa dambiil markaa u baahatid waxyaabo badan ayaan ku mashquulsannaha anaga very busy aan nahay alxamdulilah sidaa hore u sheegtaba haddana shaqadan aada haysaan ma tahay mid hablo badan ay u noqotay shaqo abuur aada iyo aada saddexdan iyo tobankan gabdhood hadda waxay diyaar u yihiin inay macalimiin noqdaan gabdho kale la keeno la tababaro shaqo abuur kale loo sameeyo haddana lasii socdo marka annaga kuma ekaanayno inaan maxaa la dhahaa wax soo saar sameyno keliya waxaan diyaar u nahay inaan tababarno gabdhihii u baahan inkastoo tababarkeena uu taf yahay oo gabdho badan xataa inta noo imaadeen ayna xamili waayeen disiblinkeena aada u adag yahay laakiin qofkii u adkeysan kara wuu ka miro dhalinaya xageebaad u suuq geysaan wax soo saarkiina wallaahi laba dhinac waayo wax soo saarkeena hadda waxaan aada ugu faraxsanahay xataa gabdho badan oo qurbo joogto noo imaaday oo aada u xiiseynaya anaga boorsooyinkeena laga yaabay annaga wadanka dhexdiisa dadka inay qiimeeyaan wax banaanka laga keeno laakiin wadamada reer galbeedka iyo mareykanka iyo canada iyo gabdhaha ka imaada way ogyihiin wixii xirfada oo gacan lagu sameeyey inay waxa kale ka qiimo badan yihiin fashionable ay yihiin haddana fashionka socdaaba wuxuu yahay dharkan maryaha laga sameynayo oo harqaamada lagu tolaayo oo gacanta lagu sameeyo ayaa tii warshadaha ka caansan oo hadda style waayaba laakiin gabdho badanna waa arkayaakhi oo muqdisho joogo ayagana jecel inay qaataan boorsooyinka noocaasa haddii aan ka hadlo suuqgeynta aada iyo aad ayaanu horta sagaalkii bilood aan bracticeka sameyneynay kastamayaal badanaan yeelanay sababtoo ah suuqi ma geli karin wax nagu filan aan suuq ku galno ma haysanin marka inta aan sameynaba dariska iyo xaafadaha iyo guryaha iyo gabdhaha dariska ay kasoo gedi jireen marka ayaga dariskaas iyo dadkaas wana sii dhiirigeliyeen waxay dhaheen war wax idinku taya ah ma yaalaan magaalada si fiican usoo gala saasaa marka aan bishaan officially mars kowgeedii ayaan officially waxaan bilownay inaan suuqi galno marka jid dheeraan soo marnay laakiin haddana aadaan biisi u nahay alxamdulilah waa shaqeynaynaa in aada dibadda geysaan wax soo saarkiina rajo intee la-eg ayaad ka qabtaan yes waxaan rajo ka qabnaa rajo aada u weyn aan ka qabnaa saan kuu sheegay hadda gabdhihii asxaabteyda ahaa oo hadda gatay gabdho badanoo yaryar oo magaalada ka shaqeeya oo naga gataa jira oo ayagana qurbaha ka imaaday marka hadda alaabteena washington d c way taallaa londonna way taallaa waa loo qaaday xitaa jabaniis baa dad soomaali ah boqolo jabaniisa ayay u qaadeen oo tababar ayaga u furayay ayay u qaadeen hadiyad ahaan marka mudan hadda ilaa yurub ilaa asia meel noo dhiman ma jirto insha allah waxaas wax ka badanna waa rajeyneynaa inaan meelo fogfoggeyno badeecadeena maama cudbi ugu dambeyn sidee ayay dumarku kor ugu qaadi karaan awoodooda hal abuurka wallaahi gabdho badan oo aada u aqli badan baa horta wadanka ku nool gabdhaha soomaaliyeed waa very very smart people waayo hal abuur waxay u baahan tahay dhiirigelin si kastoo hal abuur u tahay haddaadan helin cid ku dhiirigelisa maxay hayto qalbigaa kaa jabaayo hadda for example markii aniga himilo oo kaleeto ayna soo geliyeen youtube-ka shan boqol iyo lix qofood commentna soo siiyey hal qof keliya ka commenti xumaa inta kaleeto dhiirigelin weynay noo noqotay marka gabdhaha soomaaliyeed waxay u baahan yihiin dhiirigelin waxay u baahan yihiin in la hago jaamacadihii haddii laga soo wada baxay in ay xirfado gacano iyo xirfado ganacsi waxyaabo badanaa wadanka laga qaban karaa inaysan qalbi jabin waxaan rajeynayaa wasaaradaha sida oo shaqadii shaqaalaha oo kale in ay barnaamijyo u keento gabdhaha barnaamijyo lagu dhiirigeliyo xarumaheeda inay gabdhaha isugu yeerto wax baaj ah wixii kan ah wixii kan ah la fiiriyo fikrado brain storming wax la dhaho la sameeyo gabdhahaas in la dhiirigeliyo aada bay waajib noogu tahay waajibna saaran waayo haddaan nahay hooyooyin haddaan nahay dad dhalinyarada cuslaatay aniga cudbi ahaan waxaan diyaar u ahay inta gabar soomaaliyeed liifta legacy behinaan maqli jiree inta gabar soomaaliyeed oo wax baratay nooshahay halkan joogto inaan dhiirigeli iyo wacyigelin aan la garb istaago oo ay gabdhihii hadda waxaa anaga sameyna keliya ma aha waxyaabo badanaa jira la sameyn karo meelo badanaa jira layska kabi karo marka ilaahay idinkiisa waxaan ka rajeynayaa gabdhaha soomaaliyeed iyagana aaday u sabar badan yihiin sabarkooda inuu ilaahay jasada ilaahay ka siiyo oo ay dadaalaan waxbartaan niyaddana aysan ka jabin haddii hal afar sano jaamacad ay kasoo baxday haddii la waayo barnaamijkii ay soo dhammayso hadday suuqa ka weyso inaysan qalbi jabin oo hal abuur kale ay yeelato oo waxyaabo kaleeto lagu dhiirigeli mideeda kale shaqo ceeb ama jirto gabdhaha badiyaa qaara waxay ka faanayaan waxyaabaha qaarkood inay sameeyaan farsamada gacanta adduunka waxa lagu hormaray waa farsamo gacan marka anagana qaaraaba dadkeena waxay ka dhaadhacsan tahay qofka gacmihiisa ka shaqeynaya low class inuu yahay camal qofka gacmihiisa ka shaqeynaya waa qofka ugu taajirsan adduunka waxaaga farahaaga iyo maskaxdaaday ku jiraan cidkaa xoogi karta cidkaa xadi karta malaha marka shaqo in aan la dhihin anigoo baajalara baan ahay ma ka shaqeyn karo kan iyo kan ma qaban karo kan ma yeeli karo xoogaa yar inaan ka gudubno waayo primitivekaas oo maskaxdaas duqowday inaan iska dhaqaajino waayo shaqo shaqo waayo shaqo noocay noqoto haddiiba shaqo xalaal ay tahay oo xoogaaga aa qabtid inaadan isdhihin waxaan ma qabanahay kan ma qabanahay saan ma yeelaayo inta ma ka baxaayo waxaasoo dhan waa iska hadla marka gabdhaha mudan joogana way yaqaanaan kuwii annaga naga tegayna way yaqaanaan anisembar inaan ku dhiirigeliyo inay isku kalsoonaadaan kalsooni hadday isa siiyaan gabdhaha qaar baa taf ku soo baxay qaaraan isdhahayay wallaahi ma sii joogi doonaan oo waxaa arkay ilaa hadda shaqeynayo oo kaale arag noqdeen marka aadaan ugu faraxsanahay anigana gabdhahaas aan ku dhex jiro niyadday aada iigu dhisaan markaan arko iyagoo shaqeynayo markaan arko iyagoo say wax u baranayaan markaan arko say u habaysan yihiin yukanad imagin niyadeyda waxaa aada farxad gooniyaa gasha maama aad baad u mahadsanta waana kaaga mahad celinaynaa waqtigaada quruxda badan ee aada nasiisa aada iyo aad baa u mahadsantiin himilo idinkana raadiyaheeni baa tihiin yaa mar kastana waa idin soo dhaweyneynaa waana idin jecelnahay aada u mahadsantiin aad ayay u mahadsan tahay maama cudbi cumar abuukar oo ah maamulaha xarunta mudan oo marti inoo ahayd toddobaadkan waa inaga intaa barnaamijka waa hanaa maxamed iyo farsamadii yaasir oo idin leh nabadgelyo